magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ayaa weliba ka gabagaboobaya shirka afraad ee golaha maamulka weliba horumarinta kalluumeysiga soomaaliya kaasoo lamadii maalmood ay lahdhaaf isu ka dareeray jowhar shirkoo goobroog ku hayan wasiirada kalluumeysiga dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada xubno kuwee dowladda iyo weliba diiradda lakasaar ee ku-faadeysiga kheyraadka badda agaasimaha warfaafinta ee wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo warbaahinta la wadaagay warmurtiyeedka hukubay shirka afraad ee golaha maamulka iyo horumarinta kalluumeysiga soomaaliya shirka afraad ee golaha maaraynta iyo horumarinta kalluumeysiga qaranka ee f m d c waxaa laga soo saaray qodobada soo socda ba xoojinta wada shaqaynta labada heer ee dowladda ee dhinaca kalluumeysiga iyo meelmarinta hanaanka isla maaraynta iyo fulinta mashruuca badmaal kow shirku waxa uu hoosta ka xariiqay mudnaansiinta iyo koruqaadidda wada shaqaynta wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo wasaaradaha kalluumaysiga ee heer federaal labo shirku waxa uu dood adag ka yeeshay islamarkaana uu meel mariyey in si wada jir ah looga shaqeeyo habsami ufulinta mashruuca badmaal kaas oo siddeeddii bishii oktoobar sanadkan si rasmi ah loo daahfuray iyagoo oo si wada jira u saxiixay una hirgeliyey heshiis hoosaadka maamulka mashruuca badmaal ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed saddex goluhu waxa uu ayiday muhiimadda ay leedahay daadejinta adeegyada ee horumarinta kalluumaysiga taas oo kaalin wax ku oola ka qaadan doonta hirgelinta qorshayaasha midaysan ee lagu horumarinayo kalluumaysiga iyo ka faa'iidaysiga khayraadka kalluumaysiga ee waara goluhu waxa uu dib u eegid ku sameeyey ololaha toddobaadka qaran ee kalluumaysiga kaas oo bishii julaay ka qabsoomay guud ahaan dalka si wada jir ahna ay u fuliyeen wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo wasaaradaha kalluumaysiga ee heer dowlad goboleed wuxuuna isla qaatay guluhu in la dardargeliyo qabsoomidda shirarkaas si loo dhiirigeliyo maalgashiga kalluumaysiga ee guud ahaan dalka ja ka hortagga jallaabashada xaddhaafka ah ilaalinta noolabiyoodka sii dabargo'aya iyo deegaanka badda goluhu waxa uu isla qaatay in go'aamo midaysan laga soo saaro ee kalluumaysiga xaddhaafka ah jallaabashada nuucyada kalluun ee dabargo'aya iyo ilaalinta deegaanka iyo noolabiyoodka si looga fogaado xaalufinta iyo dhibaatada gaari karta deegaan xeebeedka si loo horumariyo hufnaanta xogta kalluumaysiga ee dalka goluhu waxauu mudnaan gaara siinayaa diiwaangelinta kalluumaysatada iyo doomaha kalluumaysiga ee guud ahaan dalka taas oo si wada jir ah ay uga wada shaqaynayaan wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo wasaaradaha kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowlad goboleedyada oo kaashanaya daneeyayaasha kalluumaysiga goluhu waxa uu go'aamiyey in barnaamijka xor ugururinta ay la soo wareegaan wasaaradda kalluumaysiga ee dhaqaalaha buluuga ee heer federaal iyo wasaaradaha kalluumaysiga ee heer dowlad goboleed ugu dambayn bisha januari ee sanadka goluhu waxa uu isla qaatay in la sameeyo wacyigelin ballaaran oo ku aadan yaraynta jallaabashada xadhaafka ah in la joojiyo agabka kalluumaysiga ee waxyeeleeya deegaanka iyo noolaha iyo inaan la jallaaban noolabiyoodka sii dabargo'aya ee guud ahaan dalka kor u qaadidda karaanka iyo aqoonta shaqaalaha kalluumaysiga ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed si kor loogu qaado karaanka iyo aqoonta dhammaan dhinacyada ka shaqeeya kalluumaysiga ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka goluhu waxa uu soo jeediyey in lasoo arko horumarka ay sameeyeen dalalka ku horumaray ka faa'iidaysiga khayraadka kalluunka si taas loo xaqiijiyo goluhu waxa uu meel mariyey in mashruuca badmaal uu fududeeyo dadaaladaas kor loogu qaadayo aqoonta iyo karaanka shaqaalaha kalluumaysiga iyada oo safar aqoon kororsi loo tegi doono dalka indoneeshiya dhammaadka bisha januari ee sanadka goluhu waxa uu isla qaatay in shirka shanaad ee golaha maaraynta iyo horumarinta kalluumaysiga qaranka ee f m d c uu ka qabsoomo magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed bartamaha bisha februari ee sanadka
shirkan oo ay kii afraad ee golaha maamulkai horumarinta kalluumaysiga soomaaliya yaani kiisha shanaad ee ka wada doona magaalada baydhabo ee caasimada kumeel deerkan ee koonfur galbeeda